dowladda soomaaliya ayaa maanta digniin adag u dirtay ganacsatada soomaaliyeed ee ku aadan la macaamilka al-shabaab wasiirka ganacsiga soomaaliya xildhibaan jibriil cabdirashiid ayaa sheegay in ganacsadihii la macaamilo ama la macaamilo kooxda lagala laaban doono ruqsadda ganacsiga dhanka kale dowladda ayaa sheegtay inay la wareegta deegaanka xawaaley oo soddon kilomitir u jirta degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho waa tillaabo kale oy dowladdu kula dagaalaysa al-shabaab tan iyo markii xilkuu la wareegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xilligan dowladiisu dagaal ay kula jirta al-shabaab hadda dhanka maaliyadda ayay dowladdu kala dagaalaysa al-shabaab siduu maanta saxaafadda u sheegay wasiirka ganacsiga warshadaha xildhibaan jibriil cabdirashiid xaaji cabdi oo saxaafadda kula hadla muqdisho waraaqdan waxay si toosa ugu socotaa ganacsatada soomaaliyeed guud ahaan qaybaheeda kala duwan hadday ahaan lahayd ganacsatada beeraha ganacsatada xoolaha ganacsatada warshadleyda ganacsatada kalluumaysiga ganacsatada tamarta iyo biyaha ganacsatada adeegyada iyo xirfadlayaasha ganacsatada isgaarsiinta ganacsatada dhoofinta iyo soo dejinta ganacsatada bangiyada iyo xawaaladaha ganacsatada hoteellada goobaha dalxiiska iyo farshaxanka ganacsatada adeega duulimaadyada iyo saadka ganacsatada guud ujeeddo digniin annagoo fulinayna amarka dowladda ee ku aadanaa la dagaalanka argixisada ee dhanka dhaqaalaha ah wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxay fulinaysaa waxay faraysaa dhammaan ganacsatada ay warqaddani sida tooska ugu socoto in aan lala shaqayn karin lala macaamili karin islamarkaana aan wax wax loo fududayn karin wax dhaqaale ah loogu yaboohi karin awaamiirta awaamiirtooda loo hoggaansami karin kooxda argagixisada ee ka soo horjeeda amniga iyo jiritaanka dadka iyo dalka soomaaliyeed wasiirka ganacsiga ayaa sheegay in ganacsadiha ku caddaata la macaamilka al-shabaab lagala laaban doono ruqsadda ganacsi lagana qaadi doono tillaabooyin adag
haddaba ciddii ku lug yeelata howlaha sare ku xusan waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciga waafaqsan iyo xeerarka waddanka sidoo kale wasaaradda ganacsiga warshadaha waxay qaadaysaa tallaabooyinka uga aadan ee soo socda kow in lagala laaban doono diiwaangelinta iyo shatiyada ganacsi ee shirkadda ama ganacsadihii gala dembiga kor ku xusan labo ganacsadihii ay ku caddaato in uu u hoggaansamo awaamiirta argagixisada ama siiya dhaqaale maaliyadeed ama siiya dhaqaale maaliyadeed uusan dib dambe uga ganacsan doonin dalka soomaaliya saddex shirkaddii ay ku caddaato in ay ku jiraan xubno ka mid ah ururka argagixisada ah ee al-shabaab ama wakiil uga noqda ganacsigooda waxaa lagala waxaa lagala waxaa lagala wareegayaa dhammaan wixii hanti guurto ama maguurto ah ee ay shirkaddaasu leedahay shirkaddii ama ganacsadihii lagu hela u kala gudbin dhaqaale ee kooxaha argagixisada ah waxaa la baabi'inayaa dhammaan jiritaanka ganacsigooda ugu dambayn sidaa darteed waxaa lagu adkaynayaa dhammaan ganacsatada soomaaliyeed inay u hoggaansamaan awaamiirta sare ku xusan islamarkaana dhaqangeliyaan go'aanka si loo badbaadiyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed aadaa u mahadsantihiin wasiirka ganacsiga dowladda soomaaliya xildhibaan jibriil cabdirashiid ayaa sheegay in cabasho ay ka timid ganacsatada taasoo ku aadan in xogahooda ganacsi lala wadaaga al-shabaab markay wax kala soo degayaan dekadda muqdisho iyo kala wareejinta dhulalka wasiirka ayaana ka dambe wasaaradaha ay qusaysa arrintan inay qaadaan tillaabooyin la xiriirta sida xogaha dadkaan loo gudbi lahayn waxaan rabaa waxaan rabaa halkaan inaan uga faa'iidaysto laba fariin oo aan laba hay-adooda dowladda ka tirsan aan u diro farriinta koowaad waxaan rabaa inaan u diro wasaaradda dekadaha iyo howlaha maraakiibta ganacsanada soomaaliyeed waxay ka cabanayaan intaysan helin ninka ganacsadaha ah konteynerka jayna ka soo baxa intuusan helin informationkiisa yay kooxaha shabaabka helaan waxaana la wadaaga arrinkaas maraakiibta nimankan ka shaqeeya saddex shirkadood ilaa afar shirkadood baan hadda haynaa shirkadahaasi waxaan rabnaa inaan u sheegno wasiirka dekadaha inuu shirkadahaas kala laabto shatiyada waxaana la wadaagi doonaa magacyadooda haddii ilaah yidhaahdo farriinta labaadoon raba inaan diro waxay tahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurkaan rabaa inaan la hadlo oo ah cabasho nooga timid ganacsatada soomaaliyeed taasoo ah nootayooyinka magaalada muqdisho ku yaalla waxay si toosa oo la shaqeeyaan ururka argagixisada ee al-shabaab ay la shaqeeyaan sababtoo ah guri kastoo la kala wareejiyo iyo boos kastoo la gada informationkiisa oo detailsa waxay u gudbiyaan ururka argagixisada marka waxaan rabnaa nootayooyinkaasna in il gaara lagu fiiriyo lagana laabto sharciga ay ku shaqeeyaan wasaaradda cadaaladdaana qaabilsan dhanka kale war-saxaafeed ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa lagu xaqiijiyey in deegaanka khawaadle oo soddon kilomitir u jira degmada balcad ay la wareegeen ciidanka xoogga dalka soomaaliya warka qoraalka ayaa lagu xusa dowladdan muhiima u ahayd deegaanka khawaadle oo ahaa meel istaraatiiji ah dagaalka xilliga lagula jiro al-shabaab dowladda ayaa xaqiijisay deegaanka khawaadle in lagu dilay soddon ka mida al-shabaab sidoo kalena lagu dilo horjoogo ka mid ahaa qofkii maamulaya deegaano hoos yimada deegaanka khawaadley ee gobolka shabeellada dhexe dowladda ayaa hadda dagaal xoogan kula jirta al-shabaab waxaana dagaalka xooggiisu ka soconaya gobolka hiiraan iyadoo dowladdu garab ay ka helayso dadka deegaanka oo la baxa macaawisley cabdulqaadir okey v o a muqdisho